kooda xuutiyiinta ee dalka yemen ayaa hanjabaad u diray maamulka somalilan taasoo ku aadan saldhigga milatariga imaaraadka uu ka dhisanayo magaalada berber ee maamulkaasi warbixin muuqaal ah ay soo bandhigeen kooxda xuutiyiinta ayay ku sheegeen inay la socdaan dhaqdhaqaaqyada imaaraadku ka wada somalilan sidoo kale xuutiyiinta ayaa ugu baaqay maamulka somalilan inay ka laabtaan heshiiska saldhigga milatariga uga dhisanayo imaaraadku magaalada berbera waxaayna sheegeen in haddii a taasi dhici weyso ay isdifaaci doonaan islamarkaana ay gantaalo ku garaaci doonaan caasimadda maamulka somalilan ee hargeysa
dowladda iyo shacabka somalilan waxaynu leennahay dagaalkan ma ahan dagaalkiinni waxaynu nahay dad walaalo ah ha oggolaanina in colaad labada shacab la kala dhex dhigo waxaan idiin sheegaynaa in aan isdifaaci doonno duulaan walba oo nagula soo qaado gantaalladeennu waxay idiin soo gaari doonaan si naxariis darro ah weliba magaalada hargeysa haddii aad heshiiska imaaraadka ka laabataan waxaad tihiin walaalaheen oo taariikhda ayaa idin xusi doonta
bishii mey ee sanadkan ayay ahayd markii heshiis muran badan dhaliyey ee ay somalilan la siixatay dowladda imaaraadka taasoo saldhig milatari ka dhisanaysa magaalada berbera ee maamulkaasi